xeerka brostetk iyo transvidina ultrason oo ah kombyutar lagu baaro xubinta taranka ee haweenka shaafici waxaad ka helaysaa talaalka cagaarshowga teetanada sidoo kale waxaad ka helaysaa caanaha dadka qaba macaanka shoobinka ciyaalka iyo bowdarka loogu talagalay dadka jirkooda dhisa sidoo kale shaafici wuxuu dalka dibaddiisa gaar ahaan yurub ee waddanka poland kaaga keenay caanaha mamiland iyo xafaayadda slimin natural sidoo kale wuxuu ku keenay cabitaano kala duwan sida keto cofi oo ah cabitaan laysku caateeyo weydgain oo ah cabitaan lagu kordhiyo miisaanka collejin oo ah cabitaan loogu talagalay dadka qaba maqaar xanuunka timagogo'a iyo cidiyaha jajaba shaafici waxaa diyaar kugu ah dhakhtarka cudurrada guud iyo carruurta oo soomaali ah sidoo kale waxaa xarunta ka howlgala dhakhtar ku takhausay daaweynta cudurrada haweenka iyo qallimadooda oo siiriyaan ah dhakhtarka daaweynta afka iyo ilkaha oo yemani ah sidoo kale waxaa ka howlgala xarunta dhakhtarka daaweynta afka iyo ilkaha wuxuu kuu qabanayaa sidoo kale dhakhtarka daaweynta afka iyo ilkaha wuxuu kuu qabanayaa ilka xidhis ilka bixin ilka buuxin ilka dhaqis ilka caddayn ilka abuuris iyo sidoo kale qallimada ilkaha iyo gowsaha wakhtiga shaqada waa afar labaatan saac wixii faahfaahina kala xiriir eber lixal toddobo labaatan labaatan siddeetan ama eber lixal afar afartan sagaashan sagaashan iyo shan
shirkadda somned waxay mar walba u taagan tahay inay daboosho baahidaada internet waxaad shirkadda ka helaysaa internet qiimo jaban laysku halayn karo haddana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idiin hayso somned waxaa ka mid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinla ah shan iyo toban maalmood iyo soddon maalin ku shubno dolar oo hel hal g b saddex boqol iyo konton m b oo maalinla ah ku shuba hal dolar oo hel laba g b oo shan iyo toban maalin ah ku shuba saddex dolar oo hel siddeed g b oo shan iyo toban maalin ah ku shuba shan dolar oo hel saddex iyo toban g b oo soddon maalin ah ku shuba toban dolar oo hel soddon g b oo
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee reediyo kismaayo qodobada warka saaka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ergeyga gaarka ee ka socda dalka suudaan oo wadahadal ku yeeshay magaalada muqdisho wasiirka cadaaladda soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka cadaaladda maamulka galmudug xeer alaalyaha guud ee qaranka oo soo saaray dacwad ka dhan ah rag ajaaniib ah wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya oo guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay dowladda federaalka madaxweynaha dowladda soomaaliya oo sheegay in dowladdiisu ay taageero weyn ka heshay dagaalka ka dhanka al-shabaab wararka dibadda waxaa ka mid ah ciidamada ruushka oo lagu eedeeyey isticmaalka hub halis ah
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan isku soo noqod wanaagsan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada waa subax axada warka waxaa soo saaray wadani anigoo muudeyni waa idinla soo codsiinayaa farsamada waa alkhazaala warkiioo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ergeyga gaarka ee ka socda dalka suudaan waxay wadahadal ku yeesheen magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay ergeyga ka socda golaha sare ee dalka suudaan danjire dafcala alxaaji cali ayaa la wadaagay sida dowladda federaalka soomaaliya ay ugu walaacsan tahay iska hor imaadyada hubaysan ee ka socda waddanka suudaan madaxweynaha ayaa tilmaamay xiriirka walaaltinimo ee taariikhda taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal wax uuna ku celiyey baaqii dowladda federaalka soomaaliya ee ku wajahnaa dhammaan walaalaha suudaan inay joojiyaan dagaalka fursadna ay siiyaan wadaxaajoodyada iyo xalka nabadda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay sida dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ay u garab taagan yihiin nabadda midnimada iyo hay-adaha dastuuriga ah ee dalka suudaan wuxuuna xaqiijiyey in dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya igad midowda afrika iyo hay-adaha qaramada midoobey ay ku garab istaagayso dowladnimada iyo xasiloonida waddanka suudaan wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka cadaaladda galmudug wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka galmudug mudane cabdulaahi axmed maxamed kulanka wasiirada ayaa loogu hadlay adkeynta wadashaqaynta labada wasaaradood horumarinta hanaanka cadaaladeed ee dalka wixii ka heergelay mashaariicda la xiriirta cadaaladda iyo garsoorka heerarka ay marayaan iyo iyagoo isla soo qaaday in la daadijiyo adeega cadaaladda iyo garab istaagga labadiisa heer federaal iyo kan dowlad goboleed xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa soo saaray dacwad ka dhan ah rag ajaaniiba xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowladda soomaaliya ayaa maxkamadda gobolka banaadir u gudbiyey eedeysanayaal gaaraya lix iyo soddon eedeysanayaal oo ajaaniiba ajaaniibtan ayaa waxay ku eedeysan yihiin kalluumaysi sharci darra ah waxaana xafiiska xeer ilaalintu uu maxkamadda gobolka ka codsaday in la soo mudeeyo dhegaysiga dacwadooda war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa lagu sheegay in kalluumaysatadan ay ku xadgudbeen kheyraadka dalka ayna si sharci darraha ugu kalluumaysanayeen badda soomaaliya wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee heedaha socdaalka iyo jinsiyadda wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cali doodishe ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee heedaha socdaalka iyo jinsiyadaha waxaana lagu lafaguray wadashaqaynta iyo wadashaqaynta hay-adaha kale iyo sidoo kale dhaqangelinta shuruucda cusub ee dhowaan madaxweynuhu uu saxiixay iyo ilaalinta habraacyada shaqo ee heedaha dhexdooda ah wasiirka ayaa xusay in dhowaan la meelmariyey sharciyada dhismaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha sharciga socdaalka ayaa tilmaamayay muhiimadda ay u leeyihiin si rasmi ah in loo dhaqangeliyo shuruucda la meelmariyey iyo sidoo kale in lasoo saaro xeerarkii lagu dhaqi lahaa shuruucdan wasiirka ayaa muddadii uu shirka socday waxa uu warbixinno ka dhagaystay agaasimaha guud mudane cabdiqaadir cilmi cali wuxuuna ku ammaanay sida daahfurnaanta leh oo ay shirkan ugu kala warqaadanayaan madaxda kala duwan isagoo bogaadiyey howlaha hortubinta u leh ee hadda socda ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga maxamed sheekh cali doodisho ayaa shirka soo xiray waxaana saraakiisha uu kula dardaarmay ilaalinta sirta hay-adda iyo tayeenta adeegyada iyo inay bixiyaan sida loogu baahan yahay iyagoo fiirinaya iyagoo fiirinaya sida laga maarmaanka ay u tahay adeegyada hay-adahan ay bixinayaan iyo isku xirnaantooda madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu taageero weyn ay u heshay dagaalka ka dhanka ah kooxda shabaab ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa kordhiyey howlgallada ka dhanka isis ee ka socda deegaanada dhaca koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in tuulooyin dhowra ay gacanta ku dhigeen ciidanka iskaashanaya iyaga oo xilligan qorsheeyey inay kusii siqaan deegaanada ay weli joogaan kooxda isis gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jiite cusmaan oo hogaaminaya howlgallada ayaa waxa uu sheegay in askarta howlgalkan ku jira ay diyaariyeen muddooyinkii dambe islamarkaana ay awood u leeyihiin inay saldhigtaan deegaanada ay duulaanka ku yihiin taliska qaybta toddoba iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska ah oo kaashanaya dadka deegaanka ee loo yaqaano macawisleeda ayaa howlgalka ay wadaan waxa ay kala kulmeen dagaallo ugu yimid dhinaca isis saraakiisha ciidanka iskaashanaya ayaa sheegay in khasaare xoogan oo dhimashaya dhaawac iyo mid maaliyadeed ay gaarsiiyeen dagaalamayaasha isis ee isku dayay caabintana kala hortegay ciidamada gulufka ka dhanka ah shabaabka wada ee kuwa xoogga iyo dadka deegaanka halka warka aad kala socotaan waa reediyo kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland akhbaaraadka caalamka ayaa inoo soo socdaha yeeshee waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaan diyaar laha daa'uud cusmaan cali alkhasaala daawud
subax wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax saaka waxaana kusoo qaadanaa kulamada premier league la ciyaaray shalay ilaa iyo xalay een haddaan ku bilaabna balmud iyo weliba jelse ayaa saddex iyo hal kaga adkaatay balmud mancity laba iyo hal waxay ku garaacday leeds ilaa tottenham hal iyo ever crystal palace ayay kaga adkaatay wolverhampton aston villa ayaa hal iyo ever ku garaacday liverpool brentford ayaa hal- hal iyo ever uga wad sheegatay koob del rey real madrid asuna ayay laba iyo ever ku garaacday iyo koobka sidaa ayay ku qaaday AC Milan Lazio ay laba eber kaga taqalisay Zedega Tiraniga Roma iyo Inter Milan Inter ayaa laba eber ku guuleystay Roma waa laga Cromes iyo Spezia laba iyo eber Spezia ayaa lagu garaacay dhanka Jarmalka Augsburg iyo Lille Hertha Berlin hal iyo eber Augsburg ayaa ku adkaatay Borussia Mönchengladbach Bakom ayay laba eber kaga adkaatay Freiburg iyo RB Leipzig hal iyo eber RB Leipzig ayaa ku adkaatay maanta kulamada la ciyaarayay ilaa iyo caawa ayaan eegi doonaa waxaa ugu soo horeeyay Newcastle United iyo Arsenal Manchester United iyo West Ham United way balansan yihiin Atlanta iyo weliba Juventus Serie Tirana waa Monza iyo weliba Torino way is arki doonaan Napoli iyo weliba Fiorentina way wada ciyaari doonaan Lecce iyo weliba Verona way is arki doonaan Bundesliga Jarmalka kulamo ayaa la ciyaarayaa oo Borussia Dortmund iyo weliba Freiburg ayaa is arki doonaa Hungary iyo weliba Monaco way kulmi doonaan dhanka iyo weliba waa liigaanka Faransa Oxse iyo weliba kulabooda is arki doonaan Lyon iyo weliba Melbourne way wada ciyaari doonaan تونس يلعب باريس جيرمان ويكرم دنا كل باص يلعب عيار حبيت عيار ورك صباح صاحب يلعب دقيس ساكي واجنت ادويد كي علي قورك نهار اي ساكي
aada buu u mahadsan yahay alkhasaale ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobaya xubintii ciyaaraha akhbaaraadka caalamka ayaanu aadaynaa ciidamada ruushka ayaa lagu eedeeyey isticmaalka hub halisa dowladda ukrein ayaa ku eedeysay dowladda ruushka in magaalada bakhmuut ee ay go'doomiyeen ay ku weerareen gantaallo xambaarsan maadada foskoroska muuqaalada ay sii deeyeen diyaaradaha aan duulayaha lahayn ee ay ka soo qaadeen militariga ukrein bakhmuut ayaa lagu arki karaa gantaaladan oo gubanaya iyada oo wax u muuqda ee ugura aad u cad oo sidii roobka ay da-ayeen hubkan cad lama mamnuucin laakiin isticmaalkooda goobaha rayidka ayaa loo arkaa inay noqon karaan dembiye dagaal waxay abuurayaan dab aad u fara badan oo faafaya oo ay adag tahay in si fudud lagu damiyo ruushka ayaa horey loogu eedeeyey inuu isticmaalay ruushka ayaa waxa uu isku dayayaa in uu qabto bakhmuut muddo bil ah inkastoo ay su-aal adag ka taagan tahay muhiimadda uu ka leeyahay istiraatiijiyada magaaladan ay u leedahay saraakiisha reer galbeedka ayaa ku qiyaasay in kumanaan ciidamada maamulka moscow ka socda inay ku dhinteen weerarka magaaladani macadda goorta dhabta ah ee weerarka gantaalada ee lagu eedeeyey ruushka ay dhaceen inkastoo laga yaabay in ruushka uu adeegsan karo maadaama uu awood uu ku maqoonayin awood uu ku maquuninayo qabashada magaalada bakhmuut oo ah magaalooyin dhowr ah oo waddankaasi ukrein kaga harsan dowladda ruushka warkii aad kala socoteen rediyo kismaayo saaka oo inaga intaa